bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugansadayaal ha ka dhawaada warka hiraabnimo ee warbaahinta raadiyo baydhawaa qodobada warkaan aysan ka dhugansado doontaan weliba ayo shalayena sweden oo soomaaliya ku caawiya hayta kulanqaadowka adeegyada isbitaalada dalka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor iyo beele caalamka oo kuwada hadlay xiisada ku teegin maamul goboleedka city ee galmuduga iyo qarax ku dhihi shabeellaha dhexe oo khasaare jeysadii shirka wadatashiga qorshagoboleedka xalanka ee waarow ee dowlad goboleedka galmudug oo ha gebagaboobey jubbaland oo ha gudbidii musharaxiintii in ku hirsanaayay sanatarada ee ha kubahow maamul goboleedkaas jubbaland ee aqalka sare axmed cabdi kaariye qoorqoor oo la kulmi taliyaha ciidanka amisom ee deegaanada galmudug akhbaaraadka binaankan weliba aysiin ka dhaweynsado doontana ergeyga maraykanka ee zalmay khaliil zaid oo xilka iskuku degi iyo magaalada maqale ee maamul goboleedka tigrey ee etoobiya oo hawada lagu duqeeyey waayahay markale hiraabbayla dhugunsadayaal waa hiraabnimo talaada ee taarikhdan iyo ka eedanta tumiisiyeedka bilo tobnaad lamadkii labaatii kowta intaas weliba ayuu haayana qodobada faahfaahintii oo warkaan aysan ka dhugunsado doontaan inaas diyaariya kolka dhowyoogayo oo faahfaahsan hiraabbayla dhugunsadayaal wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda federaalk soomaaliya doctoresa fawsiye abikar nuuriya weliba geeka xarunta dhexe ee weliba ero shalay xarunta dhexe ee wasaaradda caafimaadka iha ka dhawaatay wafduu soo hogaamiyaya agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka guud ee dalka sweden doctor johanna carlson iyo ku-xigeenjey oo iy weheliyaan safiirka sweden madaxa ku dareerta hay-adda caalamiga ee weheliyo ee brofesor khaliif bille ayaa weliba ayo hadhawaayan wafdiga sayti welibaana qeyb ku haya agaasimiyaalka wasaaradda caafimaadka iyo agaasimaha machadka qaranka caafimaadka ee soomaaliya iyo wafdiga weliba iyo shalay isla shalay booqdeen isbitaalka guud ee dimartino kasayti oo iyo kula kulmeen agaasimaha guud ee isbitaalka iyo madaxda kale siyoon qiimayan xaaladaha caafimaadka ee ku dareeray isbitaalka city iyo sidii horumari lahaayey korna lanka qaadan lahaayay adeega caafimaadka ee isbitaalka ee uu siisiyo bulshada hay-adda swedish public health agency iyo weliba geeka iyo mataane le tayro machadka qaranka ee caafimaadka soomaaliya oo xaruntis dhexa ee la filahaya in mardhow laku dhisa isbitaalka guud ee martino ee dimartino anka dambeyntii wasiirka caafimaadka ayaa weliba aan kuma hadnagtay booqashada wafdiga nasaytio muddo saddecisha ee karoogi doonaan ee dalka gudeena howlo shaqa dhinii kaleed madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoorya weliba uusoo kulun khadka internetka ee uusla weeladay qaar kumid ah saaxiibada beela caalamka ee soomaaliya kulunkun ayaa weliba lan ku hadlay xaalada amni ee dhowaan ku cusboonaatay maamul goboleedka galmudug gaar ahaan xiisadahan dhexeeya galmudug iyo ahlu sunna oo ku teegan degmada guraceel ee gobolka galgaduuda warax kubahiyo wakiilada beela caalamka ayaa weliba laga sheegay in sidoo kaleedi oo kuwada hadleen muhiimad yeelatay in si degdeg ee lahan gebigabaaya doorashada aqalka sare waana la bilaabo doorashada golaha shacabka kulanka wakiilada beela caalamka iyo madaxweynaha galmudug ayaa weliba uu saakeeday xilla xiisadii aan dhexaysa ciidamada dowladda iyo ahaan galmudug oo dhinee iyo ahlu sunna oo iyoona ee gonaan teegan waaniyo usa meelasayti xiisad dagaal iyo dhatiyo kayaala degmada guraceel ee gobolka galgaduuda dhinii kaleed qaraxa imiinada nooca dhulka lakaasoya weliba ayee ku dhiidaya gaarka deegaanka daniga balow oo ka yaala intan dhexayta degmooyinka balcad iyo afgooye ee gobolka ee gobolada shabeellaha dhexe iyo shabeellada hoose welibaana ku dhaladay khasaare dhimashee qaraxanya weliba uu soo qabsaday mooto nooca khudaarta laka qaado ee sadalugaadleyta ah taasayto kubadii degmada balcad waana kajeedii aan soo deero tuulada gaarasweyne welibana yee ka dhimadan shan qof oo shacab hayan hanasayto magacyaaldhoo laka sheegay hodan xasan cabdi xukun taliye nuur maxamed rooble sahare gacmey miidka dadka ka dhimaday qaraxa saytiya weliba koobtan seeday ee ku qaaday ehladiyo iyo oona jeeyen degmada balcad simila sayti lankaduuga qaraxa miinada ee khasaarada jeysidii waana kudhihi tuulada daniga baalow oon dhow degmada balcad iyo weliba usaakeeday xilla iyo meelasaytii howlgalli oo ku sameeyeen ciidamo ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo hangamisom dhinay kale shirkaha wadatashiga qorshahowleedka lamadkii labaatan kowta lamadkii labaatan lamada iyo istaraatiijiyadda xalka waaro ee dowlad goboleedka galmudug iyo weliba la kagebigabayay magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamul goboleedkaasi wadatashigu oo usu dareeriy muddo saddex cishi ayaa weliba diiradda laga saaray diyaarinta qorshahowleedka istaraatiijiyadda xalka waaro ee dowlad goboleedka galmudug iyoon iyo qeyb ku qeyb galin karo wasaaradaha iyo hay-adaha quseyta dowlad dowlad goboleedka galmudug iyo xubno ku tareera xafiiska xalka waaro ee wasaaradda qorsheynta qaranka oo gacan weyn ku jeysaday dardargelinta tallaabooyinka walankuqobda ee mushaakilaadka shal duwan ee musiibooyinka dabiiciga ah sida abaaro colaado iyo walilamid ee sidii walankuqobda lahaay agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka maamul goboleedka galmudug ee mudane cumar xasan maxamuud ee weliba useerey weliba un rajeyn in wasaaradda qorsheynta qaranka ee lakoyta hal abuur dheeraade si istaraatiijiyada xalka waarow rosi istaraatiijiyada xalka waarow yeelan hordhigi lahaayay deeqbixiyaalka siyanku taageeran ee weli maaliyad ah ee lagu filada karo weliba sharafning haytay muddadii sideedi bir haytay diyaarinta qorshahowleedka dareeri iniye ini eed arimo arrimo mudnaan leh iyo ineed arrimo mudlaanle iyo isinkanka darteen qorshahowleedka xalka waaro ee dowlad goboleedka galmudug ee eeriya agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ee maamul goboleedka galmudug agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka galmudug cabdulaahi cumar sakinya weliba use sheegay in howlo bileerin la qobaday oo walkuo leh waa dhinigii deegaanada maamul goboleedka sayti ee galmudug dhini kaleed madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe ayaa weliba uusaha gudbiyey magacyada musharaxiinta afarta kursi ee ku hirsanayay senatarada aqalka sarahana sayti hogogalow dowlad goboleedka jubbaland axmed midoobe ayaa weliba usah dhiiskan ha gudbiyey oo keena usa keena ka qorana ilaa iyo sideed qof oo tartama doona afar kuraas oo dhiman maamul goboleedka jubbaland kuraastun iyo weliba kashal tartamahayana leyla nuux maax iyo xareede maxamed sheekha ibraahim awgaab cusmaan iyo farxiye macalin cabdi maryam faarax kediye iyo samsam maxamed bishaar jubbaland iyo weliba ta ah ee maamul goboleed qeyb kumid a teero maamul goboleedyada kuraasta ee aqalka sare walan ku hirsanayay iyo oona ahaata gudbi madaxweynaha maamul goboleedka sayti liiska ee musharaxiintan tartamaha ee kuraasti in ku hirsanayti aqalka sare iyo oona la rajeeyahay in kulkodhow ee doorashada golaha shacabka iyo kuwada bilaawata gobolada dalka dhini kaleed madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qorqoorya weliba geeka eero weliba usa aqalka madaxtooyada ee magaalada dhuusamareeb usa ka qaabilay taliyaha ciidanka amisom ee qeybta afraad iyo saraakiil leh uu soo hogaamiyay kulankun iyo weliba alun ku hadlay dardargelinta howlaha doorashooyinka galmudug iyo sugidda amniga iyo weliba dagaal dagaal ku dhin ee ururka al-shabaab ah oo lagu fuliyo deegaanada maamul goboleedka sayti warakubayi madaxtooyada galmudug iyo weliba laga sheegay in madaxweynaha galmudug uusaha gebagabeeyey kulamo amniga oo maalmoon uu sala lahay saraakiil ciidamada amisom kulankun iyo weliba usa magaalada dhuusamareeb kuweeladana madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo taliyaha ciidanka amisom ee qeybta afraad kaasna uu sahakeedo xillo guluf dagaaleed uu sakajara degmada gurceel ee gobolka galgaduud dhugunsadayaal weliba isin dhugunsa haytana warka hiraabnimo ee warbaahinta raadiyo baydhawa hatana akhbaaraadka banaanka ergeyga inkasarayay mareykanka ee afghanistan ayaa weliba uusah ee ah kooxilyo isku casili waryaar kureed lama bilood markii ciidamada mareykanka oo isku kubixeen dalkaasi zalmay khaliil zaid oo ahaayey hogaamiyaha wadahadaladii mareykanka ee taalibaan ee ay diblomaasiyadeed oo sadareeri muddo bilooyinge iyo ku guuldaraysaday in laku horseeday in kooxda ee taalibaan iyo awoodo qobsato kooxda taalibaan ayaa weliba xukunka la wareegday bili agosto kuleed markii oo qobsadeen caasimada dalkaaseyt ee kabul xogayaha arrimaha dibadda mareykanka antony blinken iyo weliba uuse sheegay in ku-xigeenka master khaliil zaad use thomas west use xilka la wareegi doona waliba uuse erayay weliba unan mahadnagaane tumanaankii sin ee uusan adeegi dadka mareykanka een master een khaliil zaid isn usoon isku casili ee xilkaasiti isniintii warqaaduuse master blinken andiri khaliil zaid iyo weliba uusan qiray inii hanaanka siyaasadeed een dhexey dowladda afghanistan iyo taalibaan uusan si een useynin socod doona sidii la filay sababtusaka sheegay ini arrintum iyo eedan cakaryin ini arrimoyo eedan cakaryin weliba nuse sheegay inay halwadaagi doonaan wali fikiryo eka eedan maalmaha iyo toddobaadyada hadareera master khaliil zaid oo toddobaatan jir ayaa weliba usuka dhaladay afghanistan weliba nuuska koray caasimada dalkaasiti ee kaabul waana rugcada diblomaasiyadeed oo ee maraykan e is-oona xilil hore ah usaako qabadii dowladihii madaxweynayaashii hore ee donald trump barack obama iyo george georgia ee bush weliba uus hormuud ku haayay wadahadaladii taalibaan oo uus horseeday inii la saxiixe walalanku yarow heshiiskii dooxa bilii februaayo ee sanadkii hore kaasayt oo horseeday maraykankii inuus ciidamadiis kulabaha afghanistan madaxweynaha maraykanka joe biden yaa sii wada qorshihiisu kubahalahayay iyoona taariikhdii ka dambeyta eta soddoy kowta haytiro soddoy kowti agosto taasayti oo ka dhigan ini laha afjari labaatan sin oo dalka sayti iyo rogeyn ciidamada maraykanka waaniyo xukunka ee ta kula wareegin ee ururka taalibaan oo ka dagaalamayay dalkaasi dhini kale shaqaalaha gargaarka iyo diblomaasiyiin iyo weliba ayaa sheegan in weerar laka lala fiirsaday xarunta gobolka tigray ee magaalada maqale warbaahinta ee maamulaas jabhadda xoreynta dadweynaha ee tigray ayaa weliba hanasayti oo dagaal kala jira dowladda federaalk etoobiya ayaa sheegtay inii saddex qof oo rayid eh laka dili tumaneeye kalena laka dhaawacay lama weerar oo laka qaaday magaalada maqale midooda yurub iyo maraykanka ayaa weliba ayaa kubuuriyan dhinacyada kulubta leh dagaalka sayti iniyo ilaaliyaan xabad joojinta ee jarta si lanku fogaadah ini gobolka ayaa kudhida musiibo bini-aadinimo oo eena weyn tanya weliba taamarka inka horeysay colaada tumiiko bilood ee dareertii oo duqeyn dhiniga irka ah laku sheega magaalada maqale caasimada ee maamul goboleedka tigray dowladda ayaa beenidii ini walweerar ayee ka qaadi waana iyo ku maqnaanshaha warbaahinta ee gobolka tigray iyo weliba ayay ku dhigantaa wal adag ini la xaqiijiy jaritaanka wararka kubaahay maamul goboleedka sayti ha ku horjeeda ee maamulka dowladda federaalk etoobiya dhugunsidayaal warkii hiraabnimo iyo antaninka dhan warka waliba hasaare waana siina socodsi anoo maxmeeraa dhinaga farsamada jookar ahay warkan warramadantinreedan ku kulmaana nabaday
waa eight nine bounty five fm radio baydhabo waa eight nine bounty five fm radio baydhabo bulshoy bulshoy balantenu waa fm radio baydhabo